Munaasabad lagu daafurayo mashruuca kala korinta ubadka iyo daryeelka hooyada uurka leh ayaa ka qabsoomay degmada Gursam ee gobolka faafan ee dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan haweenka gobolkaasi mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya xafiiska caafimaadka gobolka faafan iyo hay-adda qaramada midoobay ee UNFPA cabdiraxmaan maxamuud daahir isku dubaha wasaaradda xafiiska caafimaadka gobolka faafan iyo wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee UNFPA ayaa si wada jira faahfaahin uga bixiyay mashruucan kole waa mashruuc wax badan ka bedeli doona ee degmada gursum oo iska kaashadeen hay-adda unfpa iyo waddanka spain ama spanish corporation mashruucan wuxuu xoog ka saari doonaa waaxda hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan qorshaynta qoyska ee laba sano u socon doonaa haddii ilaah yidhaahdo kole degma ahaanna waa arrin aad ugu faraxsannahay dhammaanna sida fiican ee maamulka degmada iyo agaasinka waaxda ee safiirka u fadhiya dalka Spain iyo wadankan Ethiopia aga soo qayb galeen sida fiican ay bulshada u soo dhaweeyeen kulli gobol ahaan waxaan ballan qaadaynaa anagu xafiiska caafimaad kulli kaashanayna in mashruucan uu sidii loogu talagalo u socdo hadday qaybta amniga tahay taageero iyo taakule aan la garab taagno mashruuca qorshe loogu talagalayna uu ku fulo ayaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala furka mashruucan cusub ee ku saabsan caafimaadka hooyada iyo dhallinyarada khaasatan daryeelka hooyada xilliga uurka tahay iyo xilliga dhalmada iyo dhalmada dabadeed kala fogeynta ubadka waxaa ee, soo diyaariyey oo caawiyey hay-adda ee, qaramada midoobey u n f p a ee etoobiya wuxuu isleeyahay wuxuu wax ka qaban doonaa ee, dhammaan adeegyada caafimaadka ee hooyada ku saabsan hadday noqoto xagga qalabka caafimaadka uu u baahan yahay hadday noqoto xagga wacyigelinta ee bulshada in ay kor loo qaado oo ay isticmaalaan xarunta adeegga loogu diyaariyey waxaan isleeyahay kale wuxuu ka caawin doonaa hadduu ilaahi yidhaahdo ee, kor lo- qaadista ama garaadka xirfadlayaasha caafimaadka ee haw- hawshan ku- ku ku mashquulsan iyadoo la siin doono tababaro kala duwan